bismi illaahi araxmaan iraxiim walaalkay xasan kaafi saakay waxaa dhacay qaraxa ayaa dhacay oo qarax miino ah wuxuu ahaa miino dhulka la geliyey wuxuu dhacay saaka aroortii hore oo abbaara salaada subax marka laga baxay ayuu qaraxaas u dhacay wuxuu ka dhacay deegaanka daaro nacmo oo hoos tagta degmada ruunurgood waxaa geliyey qaraxaas nimankii khawaarijta ahaa oo waddooyinka shalay soo galeen deegaanka daarunacmo nimankaasaa shalay deegaanka soo galay khawaarijta oo wax badan deegaanka laga laga laga difaacayey aasi gaadmaa ku soo galeen qarax miinoy waddooyinka deegaanka daarunacmo ay geliyeen qarax ka mida ayaa saaka qarxay wuxuu ku qarxay xogeeyihii degmada ruunurgood mudane abuukar jaweyn cadow marka iyo darawalkiisa gaarigoodii ay wateen ayuu ku qarxay oo loo dhigay xogeeyaha marka qaraxaasaa saaka ka dhacay deegaanka daarunacmo ee degmada ruunurgood marka guddoomiye xogeyihii degmada iyo darawalkiisiiba ma qaraxii saakay dhacay ayay ku geeriyoodeen haa walaalkay xogeeyaha degmada iyo darawalkiisaba way ku geeriyoodeen gaarigooday wateen aroorta horey howlgal ku jireen miino waddada loo dhigay ayaa ayaa la kacday gaariga isaga ee darawalkaba way ku shahiideen mudane abuukar jaweyn xogeeyihii degmada ruunurgood allah u naxariisto xogeeyahaygii maamulka degmada ruunurgood runtii waxaa degmada ruunurgood ka baxay ee tiirkii ugu weynaa oo hadday maamul tahay iyo hadday bulshada dhammaantaaba tiirkii ugu weynay degmada ay cuskaneeday allah u naxariistaan leenahay annagana sabar ya iimaan waana isaga tacsiyeynaynaa degmada iyo shacabka deegaankana uga tacsiyeynaynaa xogayaha degmada ruunurgood wakhtigii qaraxa lala eeganayay deegaanka ma howlgal baa ka socday sidiisaba xogeeyuu wuxuu hogaamayey howlgalka degmada ruunurgood ka socda ayaamahaanba ee howlgalka deegaanka oo anoo guddoomiyaha degmada iyo asaga iyo ciidamada deegaanka intaba waa wada howlgalaynay wuxuu hogaaminayey ciidankan daarunacmo difaacayey ayuu mar walba horjooga u ahaa waxuu hadda ka socday ciidankou kasoo tegey howlgalkou ku dhex jaray oo shaqo howlgalahow hadda ku jiray hadda xilli xafiis maahan waa xilli hadda howlgal waaye howlgalkaanuu mar walba hogaaminayey howlgalkowna hadda ku jiray ciidankou kasoo tegay taliska ciidanka ee daarunacmo howlgal ciidanka isku xirkooda ayuu ku socday waddooyinka daarunacmo wadda ka mida ayay soo gelitaankii shala gaadmadii ay kusoo galeen deegaanka daarunacmo waddo ka mida ayay dhagarqabayaashu miinooyin geliyeen miinooyinkii shalay ay waddada geliyeen oo laga ilaali jiray oo laga difaaci jiray sida gaadmada hay shala kusoo galeen soo gelitaankii ayay uga faa'iideysteen deegaanka miino waddada taalla ayuu gaarigu ku dhacay isaga iyo darawalkiisa marka ku shahiiday degmada ruunirgood iyo deegaanada ku xeeran oo ay ka mid tahay daaru nimca miyaanay joogin ciidamadii deegaanka ee horay halkaasi al-shabaab uga xoreeyey haa xasan kaafi ciidamadu waa joogaan mar walbana waa joogaan waqti dheerayna joogeen kuna dhabar adeegeen marka hadda nimankan dhagarqabayaasha khawaarijta waa taqaanaa dhagartooda dhowr maray kusoo dhiiradeen wayna ku jabeen haddana shalayay si gaadma kusoo galeen gaadmadaas ayay uga faa'iideysteen oy gudaha soo galeen deegaanka daarunacmo gaadmadan shalay ay kusoo galeen ayay miinadaas uga faa'iideysteen iyo kuwo kale intaba oo oo hadda lagu jiro howlgalkooda iyo sidii loo saari lahaa marka ciidamadu waa joogaan mar balona waa joogeen nimanka khawaarijta gaadmadooda iyo dhagartooda ayaa badan gaabisna waa jiraa xagga sifayntii iyo ciribtirkoodii degmada iyo iyo iyo degmooyin kaloo darisaba in laga ciribtiro howlgalka ahayna gaabiskaasaa jira laakiin ciidamada deegaanka mar walba iyaga waa taagan yihiin ugu dambayntii guddoomiye macalin muxudiin dhowaan waxaa jirtay in al-shabaab ay deegaanka daarunimca ka afduubteen dad rayida oo tiradoodu kor u dhaafayso ilaa soddon ruux dadkaasi ma ka warhaysaa halka ay ku dambeeyeen xasan kaafi dadka deegaanka laga afduubtay oo soddonka iyo iyo iyo dhowrka ahay oo hadda ka hor baad naga waraysateen waa jiraa dadka waa la dabagalay oo ciidamadii deegaanka iyo dadkii dadka laga afduubtay qoysaskii oo naftooda qoryahooda soo qaatay iyo ciidamadii deegaanka iyo kuwa dowladda intaba iska kaashaday waa la daba kacay raadkooda iyo waraysigaynii hore waxaa ku jirta meelay la galeen ma naqaanaa ka mid aheyd xogdoon badan oon samaynay iyo dabagal waxaan ogaanaa meeshay ku hayaan ciidamadii deegaanka iyo qoysaskii dadka laga afduubtay oo qoryahooda soo qaateen ayaa daba kacay iyo ciidamada dowladda fadhiisintay ku hayaan markii lagu dhowaaday in la dul taagan yihiin ay ogaadeen oo howlgalku uu dul taagan yahay ayay isaga baxeen dadkii rayidka ahay oo afduubka ahay oo nabad ahaa halkii loogu tegey si nabad ahaana lagu soo wareejiyey si nabad ahowna gacantayna kula soo laabtay marka arrintaas waa daba galnay waana ka daba tagnay si bed qabtaanna ku gaarnay dadkii iyagoo nabadooda waana gacantayna kusoo laabteen haddana way nabdoon yihiin waana joogaanoo deegaanka daarunac may joogaan iyagoo nabada